asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalson qodobada sahaaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo dacwad u dirtay wargeysyo caan ah oo dhowaan la sheegay inay baahiyeen warar la xiriira ciidanka xoogga dalka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban oo go'aan ka gaaray kuraas horay guddiga oo akiya natiijadooda laamaha ammaanka maamulka jubbaland oo faahfaahin dheeraada ka bixiyay dagaal u dhexeeya ciidamada daraawiishta jubbaland iyo al-shabaab xubna ka tirsanna guddiga adeega garsoorka iyo xeraalyaha maamulka koonfur galbeed oo markaasi kormeer ku tegay degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose safiirka turkiga jooga soomaaliya oo ballanqaaday inuu dowladda soomaaliya markaasi dowladdiisa u gudmi doono cos ugu yimid dowladda federaalka wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dalka morocco wiil yar oo shan maalmood ku xayman ceel uu ku dhacay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo jimco ah taariikhdan waxay ugu beegan tahay afarta bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad dhisheen qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo haatan kusoo dhawaada faahfaahinta ayagu dhammaystiran waxaanu ku bilaabaynaa dowladda soomaaliya ayaa markaasi dacwad u dirtay wargeyso caan ah oo dhowaan la sheegay inay baahiyeen warar la xiriira ciidanka xooga dalka kuwaas oo markaasi ay warargeysyadaas oo sheegay inay ka dagaalameen dalka etoobiya gahanan gobolka tigree halkaasoo dagaal culus uu ku dhexmaray ciidamada federaalka etoobiya iyo fallaagada t b l f warihiina xuseen washington oo nuqol ka mid ah warbaahinta soo gaaray nuqolkaasi madaxtooyada kasoo baxay ayaa faahfaahinta inoo haya xafiiska warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa dacwadda u dirtay wargeysyada caanka ah ee dagalobi iyo mail kaas oo labaatankii bishii lasoo dhaafay lagu daabacay warbixin ciidanka xoogga dalka soomaaliya lagaga been abuurtay oo ahayd in ay ka qayb ahaayeen dagaalkii gobolka tigree ee ka dhacay kaas oo dhex maray ciidamada etoobiya iyo sidoo kale kuwa jabhadda t b l f islamarkaana ay xasuuq baane ka geysteen gobolkaas sidaa ay warbixinta ay hore ugu sheegeen wargeysyadaas warqadan ayaa waxaa warbaahinta loo soo dusiyey kuna taariikhasneed shan iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay oo ku aadan shan maalmood kadib markii warbixintan been abuurka la daabacay ayaa waxaa lagu qoray luuqad adag oo xambaarsan fariin ah in dowladda federaalk soomaaliya ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto wargeysyada dagalobi iyo sidoo kale maal waa meyl haddii aynu lasoo bandhigin xaqiiqda dhabta ah ay ku salaysan warbixintan been abuurta ee lagu daabacay wargeysyadaas qoraalka ayaa waxaa sidoo kale lagu yiri warbixintanu waxa ay mid si cad looga been abuurtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aan marnaba faragelin arrimo kale oo dalal kale quseeya sidoo kale dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxa ay ku faanayaan in ciidanka geesiyaasha ah ay u taagan yihiin difaaca dalka iyo dadka soomaaliyeed marnaba ma ahan kuwa ku xadgudba xuquuqda aanadaha sidaa ayaa waxa ay lagu sheegay warbixin ay soo saartay xafiiska madaxtooyada soomaaliya iyadoona sidaas ay dowladda soomaaliya ku beenisay warbixinno been abuur ah oo ay faafiyeen wargeysyada caanka ah ee the global iyo sidoo kale mail kuwaas oo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee janaayo lagu daawacay warbixin la xiriirtay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay gobolka tigree ee dhex maray ciidamada dowladda federaalka etoobiya iyo sidoo kale kuwa jabhadda t b l f iyadoona dagaaladaas la sheegay inay ka qayb qaateen ciidamada sidoo kalena ay xasuuq geysteen balse dowladda soomaaliya ayaa gedihaan beenisay warbixintaas iyadoona tilmaamtay in dowladda in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed aysan ka qaybahayn xasuuq ka dhacay gobolka tigree ee ay haatan uu dagaalada ku dhex marayaan ciidamada dowladda federaalka etoobiya iyo sidoo kale falaagada t b l f waxaana xusid mudan in dhowr jeer hore la faafiyey warar sheegayay in ciidanka dowladda soomaaliya ay tababarka ugu dirtay dalka eritrea ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay gobolka tigree ee dhexmaray ciidamada etoobiya iyo sidoo kale jabhadda hubeysan ee t b l f walow dowladda soomaaliya gedihaan wararkaasi beenisay
xuseen washington guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyin kala duwan ee soomaaliya ayaa go-aan ka gaaray dacwad markaas ama markaa kuraas ay horay guddigaasi ay u hakeen natiijadooda oo markaa lagu qabtay magaalada muqdisho guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee soomaaliya ayaa go-aan ka gaaray dacwadda kuraasta sumadoodu tahay hob laba boqol iyo kow hob laba boqol iyo sagaal iyo hob laba boqol kow iyo toban kuwaas toddobaadkii hore ee guddiga xalintajinadiisa ayay ku dhawaaqday kuraastaas oo muqdisho loo qabto waa gobolada waqooyi somalilan qoraal kasoo baxay guddiga ayaana lagu soo bandhigay kasoo markaasi kasoo dacwadayaasha halka ay u dhacday doorashada kuraastaas hase yeeshee guddiga baaritaan dheer kadib ayaa go-aanka gaaray waa una fasaxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada duwan ee soomaaliya ayaa sheecay in saddexdan kursi doorashadooda loo maray hab waafaqsan heshiiskii doorashada islamarkaana ansax yihiin waxaana markaas sidoo kale guddiga ay xaqiijiyeen in kuraas walbaba oo cabasho ka timaada ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda islamarkaana hannaankii markaas loo marayna haddii ay u arkaan inay tahay mid saxana ay fasaxayaan sida qoraalka lagu caddeeyey guddiga xaqiijinta waa markaas guddiga anraade waa guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee soomaaliya oo ugu dambeyntii saddexdii kursi ee kuraas gobolada waqooyi dhowaan lagu doortay magaalada muqdisho ee ugu dambeyntii ay fasaxeen maadaama horey ay u hakiyeen qeeladhaan iyo cabashooyin beelaha qaar ay ka keeneen kuraastaas laamaha ammaanka maamulka jubbaland ayaa faahfaahin dheeraada waxa ay ka bixiyeen dagaal u dhexeeyey ciidamada daraawiishta jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ammaanka jubbaland ayaa sheegay in howlgal labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku socday duleedka magaalada kismaayo ee gobolka dibadda hoose uu ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamada daraawiishta dagaalkaasina wuxuu sababay khasaare kala duwan khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada soo kala gaaray inkastoo saraakiisha ammaanka jubbaland ay xaqiijiyeen dhankooda in khasaare sidaas aan u badnayn uu soo gaaray sidaa uu markaas warbaahinta u sheegay gaashaano dhexe deeq oo cabdinuur aadan oo markaas ka mid ah laamaha ammaanka maamulka jubbaland waxa uu sheegay in dagaalka uu ka dhacay galbeedka duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanada lagu magacaabo cabdala birooleh iyo sidoo kaleente deegaanka kale ee buulax aajih oo markaa dhammaanba ka watirsan gobolka jubbada hoose waxaana uu gaashaanlaha sheegay in markaas muhiim ay tahay in ciidamada ah ay daraawiishta maamulka jubbaland ay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo markaas si weyn ay ciidamada ay isku hayaan waxa uu kaloo ugu dambeyntii xaqiijiyey in dagaalkan uu sii socon doono islamarkaana ilaa ay doorashada ay ka dhacayaan amnigooda ay xaqiijinayaan waxaana uu hadaladiisii ka mid ahaa gaashaanlaha oo markaas warbaahinta u hadlay kaasi wuxuu ahaa gaashaano dhexe deeq oo cabdinuur aadan oo markaas ka mid ah saraakiisha laamaha ammaanka maamulka jubbaland oo v o e da markaas wareysi uu uga warbixinayay dagaalka al-shabaab iyo ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland ku dhex maray deegaanada cabdilbiro leh iyo buulo xaaji oo markaasi galbeedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ka tirsan oo markaa wararka ugu dambeeyay dagaalkaas faahfaahin ka bixinayay bal waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo dalsan muqdisho oo soomaaliya aad nagala socotaane xubno ka tirsan guddiga adeega garsoorka iyo xilaalyaha maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo waramayaa inay kormarku tagan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose sida uu faahfaahinta warkan uu ku warmayo warihiina ibraahim maxamed mayu oo ku sugan gobolka shabeellaha hoose oo inoogu soo diray
wafdigan uu hogaaminayay xeer ilaalyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed qaybna ka ah xubin ka tirsan guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta soo gaaray degmadan afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana degmada ku soo dhaweeyey taliyaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta gaashaana sare nuur xayir taliyaha saldhigga booliiska degmada iyo xeer ilaalyaha gobolka shabeellaha hoose markii ay soo gaareen degmada ayaa ugu horreynba waxay u kuurgaleen xaaladda ka jirta saldhigga booliiska xabsiga dhexe ee degmada iyo qaabka ay u shaqeeyaan maxkamadaha gobolka iyo tan degmada afgooye iyadoona wafdigan ay la kulmeen ciidamo ka tirsan booliiska iyo guutada daraawiishta oo xilligaa ku holanaa howlgal ay ka fulinayeen guri lagu samaynayo waxyaabaha maanka dooriya waxaana howlgalkan lagula dagaalamayay waxyaabaha maanka dooriya hogaaminaya taliyaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta gaashaanla sare nuur xayir cali ugu horreyn waxaa wafdigan degmada afgooye ku soo dhaweeyey howsha ciidanka ay wadeenna u faahfaahiyey taliyaha saldhigga degmada afgooye gaashaanle cali roble cabdi maanta waxaa booqasho noogu yimid degmada afgooye xeer ilaalyaha guud ee koonfur galbeed iyo guddiga adeega garsoorka isagoo u socda ool maalmeedkii kormeerkiisa oo wafdiga ayaa haddana waxaa uu la kulmay howlgalkan lagu guulaystay in lagu soo qabto waxyaalaha daraagada daraagadan haddii magaaladii gal laheed ama magaalooyinkay gal laayeen dembiyo badanaa ka dhalan lahaa waxaan u mahadcelinaynaa askartii ka howlgashay soo qabatay xeeraalyaha gobolka shabeellada hoose cabdiwahaab ibraahim ayaa amar ku bixiyey in ciddii lagu arkay iyagoo ku howlan waxyaabaha maanka duuriya in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan markaan arkay kiisaska ugu faraha badan ee ka dhaca gobolka in ay kaliftay daraagiska sidaa daraaddeed ciddii lagu arko daroogo xeerka waxa uu ka qabaa dhowr iyo toban qodob qodobadaas ay ugu horeeyaan afar boqol toban iyo kow afar boqol toban iyo labo afar boqol toban iyo saddex afar boqol toban iyo afar ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed intaas ayaa lagu xukumi doonaa loomana dhaafi doono qofkii lagu arko asigoo gadayo ama ka ganacsanaya ama asigoo cabayo ama asigoo beeraya sheekh cabdiqaadir cali oo ah xubin ka tirsan guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa u mahad celiyey howsha ciidan ee ay hayaan ciidanka daraawiishta iyo booliiska ka howlgala degmada afgooye mayba anka mahadnagaane saraakiishii eedamadii eed maanolma howlgalkan yani fuliyeen anka mahadnagaane dadaasho ilaahay subxana wa taala anka mahadyaana tuma anka mahadnagaan kheera lasii walan baahanye bulshada ani la ilaalay tan hatu ku hortag way iyadoo tu walba lanku foostoyin sidin amaranyiga maana yalla koy ku hortag way daban buliiska nasi looy may waa ku hortag ku daba tag yani daban ka shaqeeyaan marka eedayadan kama hadnagaana waa dadki haqoobadayna kama hadnagaana ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay xeerraalyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aadan mukhtaar suuri waxa uu ciidamada uga mahad celiyey howlgalka ay kula dagaalamayaan waxyaabaha maanka dooriya isagoona si kooban uga hadlay safarka maanta ay ku soo gaareen degmada afgooye iyo kormeerkooda
laba boqoloo liitir haddii laba boqol liitir afgooye dhex gal akhwaano intee dembiya ku dhigi kor dembiya tira badan dhiyaca markan buliiskii ku horseeda ingama hadnagaana shaqada adag iyo haayan ingama hadnagaana may ballanaa horan socda tankayal mayn dardaarmaane bulshada deegaankan ka dhagan in buliiskii la shaqeeya haddii buliiskii laynla shaqayna aragaytan walaadin iskoola jaraan leetiin hanga lasyaay walka taa u barahay markasta nog iskoolan dirsiti jaamacan dirsiti langna inta digsanka karsadahay bareyraawta maragaas nogi ka alkulisti nagadeelata mayla fadee markan shacabka degan deegaankan in la shaqeeyaan buliiska han sheegaan meela waxyaabaan laka kariyaw walaan la suubiyaw waa maandooriyow caqlaga bedele
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii waryaheena ibraahim mayow oo shabeellaha hoose ka soo diray safiirka turkiga ah oo jooga ee soomaaliya mahmed yilmaas waxa uu kulmo kala duwan la qaatay xubno ka tirsan xafiiska ra-isul wasaaraha gaar ahaan kuwa guddiga qaran ee abaaraha iyo mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-isulwasaaraha wuxuuna safiirka turkiga u jooga soomaaliya mahmed yilmaas ay si ay u dabaaldegaan markaas ama si ay markaas uga qayb qaataan arrimaha ku saabsan abaaraha iyo sidoo kale sidii markaa soomaaliya dadka abaaruhu ay sameeyeen ay gacan ay u geysan lahaayeen guddiga abaaraha ee qaran waxay safiirka wargeeyeen warbixin xaaladda abaaraha muujinaysa xaaladda degdega ee abaaruhu waxaana lagu loogu mahadceliyey dowladda turkiga taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin dowladda soomaaliya safiirka ayaa la wadaagay guddiga xog ku saabsan dadaalada gurmadka abaaraha ee dowladda turkiga isagoona ballan qaaday in warbixinada dowladda soomaaliya uu la wadaagayo wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga hay-adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn si loo kordhiyo dadaalad marka ama dadaalaad ama ku saabsan dadaalo gurmadka abaaraha iyo sidoo kaleente sidii markaa loo wacyigelin lahaa dadku abaaruhu ay saameeyeen safiirka ayaa ballan qaaday in si joogto ah la wadaagi doono dowladdiisa warbixinada cusub ee dowladda soomaaliya si markaas wax looga qabto dadka soomaalida ay abaaruhu ay saameeyeen guud ahaan warkiisa waxaana maad kala socoteen raadiyaha dalsani magaalada muqdisho ee khayaartan dhegeysta waa nagintahay ciddu segan waxay dib weeli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dadkum aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warkaas waxnimo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel